Bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsanah khiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhagaysanaya meel kastoo aad ku sugan tihiin waa maalin sabtiyaa taariikhdu ay ku astaysan tahay labaiyo labaatanka bisha oktoobar sannada labada kun lix iyo tobanka kusoo dhowaada dhagaysiga warka raadiyo wardheer oo dhan dowladda kenya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday in magaalada mandheere ay tahay halka laga maalgeliyay dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab ee ka dagaalanta gudaha dalka soomaaliya sidoo kalena weeraro kusoo qaada gudaha dalkaasi kenya laamaha ammaanka ee magaalada gaarisa ayaa waxa ay sheegeen in ganacsatada ku dhaqan magaaladaasi ay yihiin kuwo inta badan dhaqaalo u aruuriya al-shabaab kana xun dhibaatooyinka iyo sidoo kale weerarada lagu haya kooxdaasi sida hadalka uu dhigay waxa uuna sidoo kale duqa magaalada sheegay inay ka xun yihiin dhibaatooyinka lagu haya bulshada kenyaanka ah iyadoo inta badan al-shabaab weerare ay ka geystaan gudaha waddankaasi saraakiisha ammaanka ee gobolka waqooyi bari dalka kenya ayaa waxay sidoo kale ka dhawaajiyeen in ciqaab adag ay mutayso doonaan ciddii lagu helo inay la xiriirto al-shabaab ama ay qadka taleefoonka ku wada hadlaan waxayna sidoo kale tilmaameen inay in la maxkamaday doono sidoo kalena dhibaatooyin kala duwan ay mutayso doonaan haddii lagu helo dembiyada lagu soo eedeynayo tiro ka mid a ganacsatada ku dhaqan magaaladaasi ayaa waxaa la sheegay in inta badan dhaqaale ay ugu deeqaan dhaqdhaqaaqa kooxda al-shabaab kuwaasoo dagaalo ay kaga qayb qaataan lacagaha ay ugu deeqaan ganacsatada ku dhaqan magaaladaasi sida ay laamaha ammaanka booliska dalkaasi kenya ka dhawaajiyeen al-shabaab ayaa ilaa iyo saddex ruux waxa ay ku dishay gudaha gobolka shabeellaha hoose iyadoo dadka la dilayna mid ka mid a la sheegay inuu yahay nabadoon si aada looga yaqaano gobolka shabeellaha hoose wararka laga helaya gobolka shabeellaha hoose ayaa waxa ay tilmaamayaan in al-shabaab wadaada ka mid waa oday ka mid ah dadka saddexdii ay dileen oo nabadoon ka aha gobolkaasi ay u dileen ka gadaal markii uu ka madax adeegay inuu dhiibo lacaga ay sheegeen al-shabaab inay ka doonayaan kuwaas oo ay kaga qayb qaadanayaan dagaalada ay kula jiraan ciidanka amisom iyo kuwa dowladda federaalk soomaaliya dadka saddexda ah ee al-shabaab dishay waxay ku eedeysay inay yihiin basaasiin u shaqaynaya dowladda federaalk soomaaliya sida al-shabaab ay sheegtay waxaana sidoo kale maamulka gobolka shabeellaha hoose ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu ka dhawaajiyey in saddexda ruux al-shabaab ay u dishay si qasab ah inay lacaga kaga qaado markii ay diideenna ay dil mutaysteen sida uu sheegay guddoomiyaha gobolka shabeellaha hoose waxa uu intaasi ku daray in dhowaan warbaahinta ay usoo bandhigi doonaan cadeymo ku aadan waxyaabaha al-shabaab ay u dileen dadkaasi ku dhaqan gobolkaasi warar kala duwan ayaa waxa ay kasoo baxayaan xaalada magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaas oo ay ku dagaalameen maleeshiyada iyo sidoo kale ciidamada midooda afrika ee amisom waxayna arrintaasi ka dhalatay ka gadaal markii isfahmo uu soo kala dhex galay labada dhinac sida wararka aynu ku helayna ay sheegayaan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa wararka ka imaanaya ay sheegayaan in ciidamada amisom askari ka tirsan lagu dhaawacay dagaaladaasi iyadoo sidoo kalena wararku ay sheegayaan in ilaa iyo saddex kaloo ka tirsan maleeshiyaadka ay dhaawacyo kasoo gaareen weer dagaalka ku dhex maray gudaha magaalada beledweyne xaaladda magaalada beledweyne ayaa haatan lasoo sheegaya inay ka yara degan tahay inkastoo ay soconayaan dadaallo ku aadan waawaan nabadeed oo laga gaaraya dirirta dhex martay ciidamada amisom iyo sidoo kale kooxaha iyagu dagaalka la galay ciidamadaasi ee ku sugan gudaha magaalada beledweyne lama oga sababta dhabta ee ka dambaysa dagaalada magaaladaasi inkastoo warar aan la xaqiijin ay sheegayaan inay ku lug leedahay tegitaanka magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan madaxweynaha maamulka hirshabeelle halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa raadiyo wardheer madaxweynaha maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cosoble oo ku sugan magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxa uu kulan uu la qaatay ugaas xasan ugaas khaliif uu ku sheegay inuu yahay mid ay xal kaga gaarayeen khilaafka iyo sidoo kale muranka kala dhexeeya maamulkiisa ugaaska ugaas xasan ayuu tilmaamay inuu yahay ugaaskiisii sidoo kalena looga dambeynaya xalka gaarista arrimaha maamulka hirshabeelle inkastoo wadahadal muddo qaatay la sheegay inaan weli kasoo bixin wax natiijo ah oo la taaban karayo madaxweynaha maamulka hirshabeelle ayaa u gaaray magaalada beledweyne inuu ka dhaadhiciyo ugaas xasan ugaas khaliifa arrinta ku aadan maamulka iyo taageeradiisa inkastoo horey ugaasku u diiday ka qaybgalka shirka maamul usamaynta hiiraan iyo shabeellaha dhexe ee ka soconaya magaalada beledweyne waa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe madaxweynaha maamulka hirshabeelle oo warbaahinta kula hadlay kadib kulankii uu la qaatay waa ugaas xasan ayaa waxa uu ka warbixiyey waxyaabihii ay ka wada hadleen iyo arrinta ku aadan ugaas xasan iyo maamulka hirshabeelle
ugaas xasan waa ugaaskaygii waaye waa ugaaskii beesha aan aniga ku abtirsado si weyn oo qurux badan ayuu ii soo dhaweeyey waa is aragnay waa kulannay waa wada hadalnay wixii jirayna wax kalaba nama uusan oranina wax qabadkiina unbaan fiirinaynaa buu yiri waana intii laga fili lahaa qof walba iska badaa isagoo ogaaseh qof walba oo deegaankan u dhashay ama maamul haddii la sameeyo waxa la fiiriyaa waa un waxqabadkooda wax kale ma jiraan waxqabadkiina iyo tallaabaqaadkiina ayaan fiirinaynaa uu yiri ummaddaa xaqooda ha hesho wax kaloo aan awalba doonayna ma jirin ciduu hadda diidan yahayna ma jirin ciduu gooni u favor garaynaya ma jirin maxuu ahaa degmo iyo gobol uu gooni u diidan yahay ama miduu gooni waxuu ahaa u rabo ma jirin muraadka ugu weyn waxuu ahaa in dadkaanu wax ay ku qanci karaan inay ayaguna meesha ka arkaan alxamdulilahi waxaan aaminsanahay haddana maamulka dhismay ee hirshabeelle gudoomiyaha baarlamaanka waa reer beledweyne gudoomiye ku-xigeenaduna waa reer beledweyne aniga madaxweynaha ka noqday deegaankana waa ku abtirsadaa waa ku abtirsadaa walow aan reer muqdisho ahay haddana muxuu ahaa waa ku abtirsadaa oo deegaan ahaan dalyo ahaan beledweyne buuloburto jalalaqsi iyo jawhar nafteeda iyo jawhar nafteeda intaba waa deegaankaygii waaye marka alxamdulilah wax laga shakiyo wax laga didaa meesha maba ka soo bixinba cid walba oo aan arkayna aad ayay ugu qanacsan tahay maamulka meeshaan ka soo baxay isaguna waaba uu ka horeeyaa dadka
dhinaca kale qabanqaabadii ugu dambaysay ayaa waxay ka soconaysaa magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha ee xilse waa shabeellaha dhexe taasoo ku aadan calimasaarka madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa taasoo lagu wada caawa inay ka dhacda magaaladaasi xafladda caleemasaarka ayaa lagu wadaa inay inay ka qayb galaan mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalk soomaaliya xubnaha ka tirsan maamul goboleedyada dalka ka jira sida uu ka dhawaajiyay afhayeenka maamulka gobolka shabeellaha dhexe daa-uud xaaji ciro oo warbaahinta kula hadlay jowhar wafuudda kala duwan ayaa kusii qulqulaysa magaalada jowhar waxaana magaalada saacadihii lasoo dhaafay laga dareemayay buuxdhaaf ku aadan hoteelada ku yaala halkaasoo ay gaarayeen mas-uuliyiin iyo sidoo kale xubno kala duwan oo iyagu danaynaya ka qaybgalka caleemasaarka madaxweynaha hirshabeelle madaxweynaha cusub ee maamulka hirshabeelle cali cabdulaahi cusuble ayaa lagu wadaa in magaalada dib ugu soo laabto gelinka dambe ee maanta iyadoo haatan uu ku sugan yahay magaalada beledweyne halkaasoo wadaxaajood uu kula jiro odayaal iyo waxgarad ka soo horjeeda maamulkiisa oo ku dhaqan gudaha magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi hiiraan magaalada jowhar ayaa la sheegayaa in ammaankeeda si loo si aada loo adkeeyay iyadoo wadooyinka magaalada soo galan ay ku sugan yihiin ciidamo ka tirsan kuwa midowda afrika ee amisom iyo ciidanka dowladda soomaaliya gudaha magaaladan waxaa ka soconaya howlgallo baaritaanaha oo ay ciidamada ugu diyaargaroobayaan inay ka hortagaan weerar weerar kaga yimaada dhinaca al-shabaab inta uu halkaasi ka soconaya caleemasaarka madaxweynaha maamulka hirshabeelle iyo ku-xigeenkiisa beesha caalamka ayaa ugu baaqday dowladda federaalk soomaaliya ilaalinta xuquuqda aadanaha dowladda maraykanka hay-adaha qaramada midoobey midowda yurub urur goboleedka igad midowda afrika iyo wadamo kale ayaa ugu baaqay dowladda soomaaliya ilaa inay ilaaliso xuquuqda caalamka ee xurriyadda hadalka sida uu qeexaya dastuurka soomaaliya waxaa ka dalbanaynaa dowladda soomaaliya inay si deg deg ah u baadho islamarkaasina ay sharciga ula tiigsato dadkii ku xadgudbay xurriyadda hadalka ama helis u geysta dadka ayaga ka shaqeeya arrimahaasi maraykanka ah iyo wadamada kale ee hay-adaha caalamiga ah ayaa sheegay in xaqa xurriyadda hadalka uu muhiim u yahay shacabka soomaaliyeed si loola xisaabtamo saraakiisha dowladda dadweynahana ay xiriir dhow ula yeeshaan waxa ay sidoo kale ugu baaqeen in laga hortaga xadgudubyada ka dhanka xurriyadda hadalka oo inta badan ay ku kacaan qaar ka mida saraakiisha ciidamada dowladda soomaaliya waxay sheegeen in soomaaliya sanadkan ay ku dhinteen ugu yaraan shan saxafi lix iyo toban kalena lagu dhibaateeyey sida lagu sheegay warka qoraalka ee kasoo baxay xubnahan dowladda ka dalbanaya ilaalinta xuquuqda hadalka ee beesha caalamka beesha caalamka waxay waxay cambaaraysay hagardaamada iyo sidoo kale xadgudubyada kala duwan ee lagula kacayo shaqaalaha warbaahinta ee soomaaliya waxayna sidoo kale sheegeen inay sidoo kale aada ugu walaacsan yihiin ficilada sii kordhaya ee lagu hayo bulshada ka shaqaysa xurriyadda hadalka ee gudaha dalkaasi soomaaliya ayaa lagu yidhi hadalkan dowladda soomaaliya ayaa loogu baaqay in si deg deg ah arrimahaasi ay wax kaga qabato warkii oo aad ka dhegaysanayseen raadio wardheera akhyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada inaga dhegaysanaya waa naga intaa waxaana idiin soo saaray idiin akhrinaya anigoo saaxiibkiin maxamed nuur amiin tani intaan mar kale dib u kulmayno sidaa ayuu nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh